Xafiisyadan oo la hirgeliyay magaalada Laascaanood ayaa weliba ka shaqayn doona guddiyada xaafado, walibana ka shaqayn doona amniga, nadaafadda, wacyigelinta, ka hortagga daroogada, dardargelinta arrimaha canshuuraha, iyadoona xaafad kasta ka shaqayn doona ilaa iyo konton gure sidii Armowga Saalim ka hirgeli lahaa. Guddoomiyaha degmada Laascaanood Cabdiraxiin Cali Ismaaciil oo munaasabadda furitaanka xafiisyadaas ku hadalay ayaa sharaxay sida shaqooyinkaasi ay uga wadaagaan guddiyada cusubnaanta baaqi iyo bulshada iyo deersiyada adeegyada lagu fadawaa waxaynu u baahan nahay sidii xildhibaanadii odayaasha hore ay inoo sheegeen haanigun bay ka tolantaa baa layidhi dowladnimadu waxay ka bilaabataa ama aasaas u ah halkaaynu hadeer taagannahay halkaaynu hadeer taagannahay bay ka bilaabataa marka waddadan gurigeenna ka horraysa saaka uu damco mid inuu gurigaas hore ugu soo durko ama mid uu arko halkan sbace yaro weyn baa ku jira damco inuu ku habsado cidda arki kartaa ma idinkaa ma aniga ma madaxweynaha ma barasaabka waayo waa idinka kow idinkaa u xilsaaran cidda faldqalala wadda ee nabadgelyo darre wadda ee inagu soo dhex dhuumata cidda arki kartaa waa idinka waxaa idin saaran mas-uuliyadda kow nabadgelyada waaxda intaas oo guri oo waaxdaa ka kooban nabadgelyadeeda idinka idin saaran labo nadaafadda waaxda saddex ilaalinta danta guud oo ay ugu horreeyeen waddooyinku afar horumarinta waaxda hadday tahay laamiyada annagaa dhisayna waynu wada dhisaynaa laakiinse diyaargarinteedu kala wada qaybqaadashadooda wixii horumarina shan cashuurta oo ah waxaynu dhaqaale aynu ka helino waxaas lix iscaawimaadda iyo ka warhaynta waxaana ku mid ee guddiyada xaafadooya hadhawaayana hirgelinta xafiisyadu weliba iyoga sheegana iyo shacabka si saaxa ayuun ka adeego doonaan annagoo ah guddiga waaxda sayidka oo ka kooban lix iyo soddon gabdhood iyo saddex nin waxaanuna sidaa u yeellay maadaama ay hooyooyinka ama gabdhuhu yihiin kuwa xaqiiqda dhaba ka gaadhi karaya xaafadaha ee hoos u geli karaya in iyaga aanu u badinna baanu door bidnay waayo raggu xaafadaha badanaa waxba kama oga sidaa la ajrigeed taas way noo hirgashay ilaahay mahaddi weeyaan maamulka dowladda hoose ee aanu hoos tagna annagu oo maayorku hogaaminayo golihiisa degaanka aad iyo aad baannu ula shaqaynaynaa diyaar baannu u nahay soo dhowaadaan idin leenahay annagu waaxda horseed waaxda horseed haddii aan ka hadlo waxay ka kooban tahay shan iyo soddon laamood halkan waxaa inoo fadhiyo guddiyadii shan iyo soddonka laamood ee ku matelayey dee markaa soo dhawaadaan idin leenahay wada shaqayn wacan haddaan annagu aan waaxda horseednahay waxaanu ka shaqaynaynaa shaqada iyadu waxay isugu jirtaa ka shaqaynta arrimaha horumarinta wacyigelinta wacyigelinta bulshada ammaanka nabadgelyada inaynu ka shaqayno ta muhiim nabadgelye haddaan la helin dee waxa weeye ama dee lama wada fadhiyayo oo dee shaqo ma jirayso